wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland ayaa qalabo shil duwan ka wareejiyay haano ku mid ee xafiiso dowladda xarumo ku faa'iidaysaday qalabeyntu iyo weliba ku mid ah wasaaradda bilaanta wasaaradda walbarashada iyo isbitaalka weyn ee degmada kismaayo qalab hooligu wareejiga dowladda jubbaland iyo ku kooban kuraas miisas iyo sariir oo gacan ku jeysada doonta adeegyada caafimaadka iyo adeegyada yuubiyayaan hay-ado si lasii wada lahaya agaasimaha waxda shaqaalo iyo maamulka maaliyadda ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga cabdiraxmaan xasan maxamed iyo faahfaahin kubiya qalabka lahadiirsi xarumo uusoona sheegay iyo ka shaqeeyo doonana sidaa dhunku faa'iidaysada lahaya waxaa farxad weyn u ah inay maanta distribution ku samayso alaab isugu jirto kuraas iyo miisas iyo sariiro iyo jowradayaal iyo go ay soo gaarsiisay hay-ad walvision waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan alaabtaasi ku wareejinay amaan gaarsiinay xarumaha dowladda sida wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada wasaaradda haweenka iyo wasaaradda humanitarianka sidoo kale waxaanu gaarsiinay sariiro iyo miisas iyo kuraas xarumaha social sectorska sida kismaayo women development center family care center iyo sidoo kale mental health isbitaalka dhimirka oo aanan gaarsiinay alaab ku filan run ahaantii waxaana uga mahad celinaynaa hay-adda walvision oo alaabtaasi soo gaarsiisay alaabtaani waa alaab gift of inkind oonay ka timid maraykanka ayna isku soo arooriyeen dad muxsiniin ah marka aad baa wamahadsan tihiin qalabeynta xafiisada dowladda iyo weliba koraan qaadase horumarinta adeegyada bulshada iyo daadejinta hanaanka dowladda ee ku jira dalka